wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteenna dooda gaaban oo idinka imanaysa magaalada hargeysa kulamo kala duwan oo ay ka qaybgalayaan hoggaanka siyaasiga ah iyo xeeldheerayaasha dhinaca dhaqanka iyo suugaanta ee dadka afka soomaaliga ku hadla ayaa xilligan ka socda dalka jabuuti kaas oo dib loogu eegayo afartan sano kadib xilligii la qoray afka soomaaliga arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli afafka koowaad ee waxbarashada dhulalka soomaalidu ay isu sii bedelayaan luuqado ajnabi ah haddaba dhallinyarada xilligan wax ka barata jaamacadaha kala duwan ayaa iyagu doodo kala duwan ka muujinaya kee wanaagsan in afka soomaaliga gebi ahaan wax lagu barto ama in luuqado kale wax lagu baran karo waa xubinta aynu doodeenna gaaban ee maanta kusoo qaadan doonno waxaana marti inoogu ah xasan cabdi shire oo shahaadada mastarta ka diyaarinaya kuliyadda xidhiidhka caalamiga ah ee jaamacadda kambala international ee dalka uganda iyo weliba deeq aw cali yuusuf oo isna wax ka barta kuliyadda barashada cilmiga siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah ee jaamacadda new generation ee ku taalla magaalada hargeysa ugu horrayn deeq ayaan siinayaa hadalka
bismillahi raxmaan raxiim hortu ismaaciilo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay markaynu ka hadlayna luqadda uu dal wax ku baran karaan bas soomaalidu ay wax ku baran karaan anu waxaan aaminsanahay in ay luqadooda soomaaliga wax ku baran karaan waayo commonly markaynu ka hadlaynaa bas si guud luqaddu waa fure ee cilmi maaha iyadu waxay kugu ridaysaa un wadadii cilmiga laakiin iyadu cilmiga aad doonaysay marnaba maaha markaa qofku haddii uu afsoomaaligiisa wax ku barta basically iyo ilaa inta uu ka gaadhayo dee heer wanaagsan way anfacaysaa anigu markaa waxaan aaminsanay inuu qofku luqadiisa wax ku barto inta uu noloshiisa heer gaadhsiinayo runtii anigu fikirkaa ka duwan ayaan qabaa deeq waxaa leeyahay anigu horta iminka caalamku isbedelay waxaa la joogaa waqti caalamkii resourcekiisi cid awoodii gacanta ku hayso khayraadkiisii marka waxa weeye furuhu wuxuu noqday hadba ciddii caalamka hogaaminaysaa luqadda ugu horeysa markaas horkaca waayo kutubtii iyo buugtii iyo waxoo dhan waxay ku qorayeen luqada ajaanib ay ku qorayeen qofka hadduu luqadiisii soomaaliga ku barto dhib waxay ku keenaysaa inuu la qabsan kari waayo khayraadkii kale wad caalamka ka imanayay tusaale ahaan wixii ka horeeyay qarnigii lixii tobnaad caalamka waxaa hogaaminaya luqadda carabiga kutub boqol kun oo buug baa caafimaadka keliya laga qoray qarnigii sideedaad ee islaamka haddii qofku aanu carabidii garanayn de buugtaas iyo kutubtaas ma aqriin karo iminka in ka badan intaas kun oo buug baa ingilish lagu qoraa qofku ma fahmi karo buugtii ku jirta internetka ingilish buu kala soo baxaya deeqow marka xilligan dunida casriga laga hadlayo ee gaar ahaan globalizerka la yidhaha ama dunida isu furantay miyaan caqabadaana noqonayn haddii aad afkaaga qori ku koobanaatid
globalisationka markaanu ka hadlano horta waa adeegay inuu adduunkii isku gudbo aan la istaaminayno laakiin qolbay ku wada jiraan baynu odhan karnaa laakiin markaanu luqadda usoo noqonoo kale iminka tusaale ahaan waa runtii saaxiibkay luqadda ingiriisiga iminka international oo adduunka o dhan wax lagu bartaa dalalka haddaba aan ingiriisiga wax ku baranayn laakiin horumarka gaadho kale haddii aan difaaco china oo kale iminka maanta waa super power dee adduunkii ku jirtaa infito powerka luqadeeda wax ku barataa manhajkeegu waa china technologygeyga china ee ku barataa iiraan oo kalenu soo qaadan karnaa yacni dal haddii uu isagu israado horumar waad ka gaari kartaa isagoon cidna u daba fadhiisan luqad kale oo luqadiisa wax ku barto horumar bay gaadhsiin kartaa baan anigu aaminsanayo xasan tasmeen macquul ahayn dalku isagoon cid kale u baahan intuu afkiisa wax ku barto oo daraasadihi iyo wax walba ku samaysto taas miyaan macquul kula muuqan tajirta waxa weeye horta caalamku iminka loolan culus baa ka dhexeeya wax kastana waxaa kantaroola dhaqaalaha kantaroola wadamadan afrikaankeena inagu joogno markaan inagu teena ka hadlayno awood uma lihin luuqadeenu inay u babac dhigto luuqado kale tusaale ahaan china waa wadan kusii dhodho wakhtigan inuu hegmoni gaadho sida maraykanka ah wuxuu awood iyo culays iyo tartan uu kula jiraa waxa weeye maraykankii uu tartan kula jira iyo luqadda ingiliishka ahayd marka waa luqad la tartamaysa luqadda ingiliishka ingiliishku sida carabiga uga saarta oo kale loolan inay la gasho faransiiska waa kasoo horeeya isna laakiin anuu taan taageersanaya waxa weeye marka la eego luqadeenna laga hadlayo luqadeenna waa luqad saboola dhaqaalema laha awoodo kalema laha marka anu waxaan aaminsanahay luqadda ingiliishku inay maanta inoo tahay inaga muhim inoo tahay inuu ka faa'iidaysan karno laakiin luqadeena laba shay baa u baahan in la kala saaro wax ku barashadii iyo turjumaaddii kutubtii qofkii ma turjumi karo haddaanu luqadii garanayn hadduu soomaali oo kaliya wax ku bartay dan waxay noqonaynaa dad caalamka ka xidhxidhan tusaale waxaan usoo qaadanaya haddaan soo koobo eeraan iminka ma noqon karto international ma noqon karto because of arday intay halka ka tagto la qabsan karta eeraan china sidoo kale lama qabsan karto halka maraykan markaba deg deg loola qabsan karo deeq hadaan mid kuweydiiyo dabcan jaamacadda wax ka dhigtaa iminka oo jaamacadda dee afkii ingiriista lagu dhigaa oo dee kulliyadii waxaad dhiganayso dhomi waa waa afka ingiriisii ku baxaan marka markaad ka hadlaysid miyaan la odhan karin afkaaga soomaaliga adigoon haystoon ka tegin ayaa haddana af kale wax ku baran kartaa saad dunidu la jaanqaaday meydtaas waa good point amba waa qodob wanaagsan oo adduunka inaan la jaan qaado mar walba waan ku qasbano waxay dhiganayaan aan la dhigto misologiga amba habka waxu dhiganayaan inaan la dhigtana waa muhiim laakiin anigu fikir ahaan waxaan aaminsanahay luqaddu in aanay macno weyn samaynayna wax laynoo soo waariday oo dabafadhi uun ay tahay ilaa min bilow ilaa dhammaad dabafadhiga aynu ku jirano markaa qofku haddii luqadiisa xitaa wuxuu ku bartay inuu ka qanisanaan karo luqadan kale ee loo soo waariday laakiin laakiin ah, muxuu kaga duwan yahay qofku hadiiba aynu idhaahno imka af soomaaliya lagu wada barto ilaa jaamacadaha Een, maxay iminka inaan haynoo markaa la helaya Een, haddii aynu af soomaali nahnaha lagu wada barto horta carqalad baa meesha imanaysa oo anigan kula daba fadhi baynu naho cid baynu ku xidhanay depend on baynu nahay ma madax banaanin marka een, waynu ku qasbanaynan luqadii ingiriiska iyo luqadihii kale laynoo soo waariday dee adduunkii iyo wax walba ku shaqaynaynaynu wax ku barano laakiin markaan anigu dhaqan ahaan eega amba qofka xitaa maskaxda qofku markay soo korayso kale luqadiisa ayuu qani ku noqon karaa laakiin tan kalena lagama maarmayo ee een, internationalka ah waa wax dee aynu ku qasbannahay Een, xasan waxaa la leeyahay een, qofku markuu af qalaad wax ku baranayo een, maskaxdiisu iyo marka uu afkiisa wax ku baranayo way kala fahan dhow yihiin way kala een, magaranaysaa een, een, xataa xagga tacliinta way ku kala wanaagsan yihiin oo qofka afkiisa wax ku barta ayaa qofka kale in badan ka ka wanaagsan Een, doodaas adig miyaan kuu muuqan adigoo tusaale usoo qaadanaya dalka la yidhaahdo norway oo kale dalka la yidhaahdo china oo kale dalka een, iran uu soo qaatay dalal badan oo dunida af- afafkooda iyagu ay kaalmaha koowood u yihiin Een, aniga kuu sheega ismaaciilow een, luuqaduhu markasta awood ahaan wax isku warta caalamka dee intayn ogna iminka saddex luuqadood baa ugu awood badan waa ingilishka carabiga iyo faransiiska sababta carabiga meesha looga saaray waxayd awood dhaqaale baa lagu muquuniyey iyo gumaystihii caalamka qabsaday oo awood dhaqaale oo dee eh, boob ku sameynayay wadamadan afrikaanka ah laakiin taa markaan eego anigu waxaan u arkaa resource haddaanad adigu lahayn iminka tusaale ahaan af soomaaliga haddaynu idhahno wax ku baranno imise buug baynu heli karnaa soomaali ku qoran soomaalida aqoon-yahanka ma qoraan buug wax lagu baran karo la- haddii xitaa las yiraahdo soomaali ha la sameeyo luqadda manhajka soomaaliya ha lagu sameeyo waxaa laga soo turjumayaa buugtan ingilishku baa laga soo turjumaya ama carabiga ah. wax cusub lama soo kordhin Een, maxaad soo jeedin lahayd walgabagabada tala ahaan tala ahaan waxaan soo jeedin lahaa runtii een, iminka janiskii da waxaa iminka culays ka saartay xagga jabuuti waa culays ka saartay laakiin waxaan wuxuu ka dhexeeya dadka luuqadda afka soomaaliga oo dhan ku hadla haddii meel kaliya ay noqoto in iyada laftigeeda loo daba fadhiistaa waxay noqonaysaa in resource kalkan loogu yaco waxaan oran lahaa dadka luuqadda afka soomaaliga ku hadla oo dhan in ay samaystaan goobo dib loogu noqdo oo laga helo somaliland qof soomaalida etoobiya laga helo ta soomaaliya laga helo sidoo kale in qaamuus soomaaliyeed oo fadhiya oo kelmadaha cusubna lagu kordhin karo dadka af soomaaligu ka khaldayna dib uga saxan karaan in la helo sida dadka buugta qoraya ay uga faa'idaystaan Een, adiga deeq aw cali yuusuf tan gabagabada ku imaado Een, maxaad ku dari lahayd een, inta xasan cabdi shire uu noo sheegay in af soomaaligii intii markii la qoray afartan sano ka hor iyo maanta halku taagan yahay berigaasuu ka qanisanaa baan anigu aaminsanay waayo dadku dhaqankii bay ka tegeen dhaqankii haddii ka tegeenna luqadda lafteedii bay ka tegeen oo erayo suuqdiyaaba la isticmaalaa maanta nin weyn oo jaamacad dhamaystay amba ayaa xitaa haddaad kelmad weydiisid dhaqana matalan agabka guri soomaaliga lagu dhistoo kale aynu daynigu ka soo jeednaynu dad soomaali ahayn inaanu waxba ka garan baa laga yaabaa
guud ahaanba dhegaystayaal intaa waxay naga eeg barnaamijkeennii dooda gaaban oo maantana idinka imanaya magaalada hargeysa tan iyo intaynu barnaamijkaas lamida ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh